bismillaahi raxmaan raxiim marka hore anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalka soomaaliya waxaan halkan tacsi tiiraanya le uga dirayaa shacabkii ku shahiiday falkii argagixisada ee nolola dirirka ahaa ee maanta ay ku beegsadeen hotel saxafi intii ku dhaawacantayna waxaan alle uga baryayaa inuu u booga dhayo dowladda soomaaliya luuqadda ugu adag ayay ku cambaaraynaysaa falkaasi nolola dirirka ah ay ku kaceen ururka argagixisada oo maanta oo ay tahay maalin jimco ah ay ku beegsadeen meel shacabka ay u badan yihiin boosteejo iyo hoteel ay dadka isugu yimaadaan maanta abbaare afartii iyo qadar siddeed iyo labaatan daqiiqo ah ayaa waxa ay qarax ku beegsadeen albaabka hore ee hotel saxafi dhanka xigta laanta dambi baarista c i d da sidoo kale waxa ay qarax kale ku beegsadeen dhanka kale waxaa sidoo kaleete halkaasi isku dayay inay soo galaan afar dhagar qabayaal ah saddex ka mida waxaa toogtay laamaha ammaanka iyo ilaaladii hoteelka way u suutoo weysay inay gudaha u galaan hal ka mida bannaanka ayuu isku qarxiyey gaari kale ay ugu talagaleen oo ulijeedkoodii markii hore uu ahaa inay shacab badan meeshaasi ay ku xasuuqaan ayay waxa ay ku beegsadeen boosteejo kasoo horjeeday hoteelka saxafi maadaamaay u suurtogeli weysay inay galaan hoteelka boosteejadaasi ayay shacab badan halkaasi ku xasuuqeen shuhadadii halkaasi ku geeriyootay waxaan alle uga baryaynaa inuu jannatulfadowse hooy uga dhigo intii ku dhaawacantayna inuu alle u booga dhayo dowladda soomaaliya sida caadada ahayd waxay u gurmatay shacabkii masaakiinta ahaa ee halkaasi lagu xasuuqay ee arxanlaawayaasha ay halkaasi xasuuqa uga geysteen waxa ayna geysay intii dhaawac ahayd isbitaaladii shuhadadii halkaasi ku shahiidayna waa ay qaaday sidoo kale gobolka banaadir waxa uu ka qayb qaatay damintii dabkii meeshaasi ka kacay iyo halkii ay burburiyeen inay isla markii nadiifiyaan waxaan shacabka soomaaliyeed anigoo ku hadlaya magaca dowladda federaalk soomaaliya uga mahad celinayaa sida wanaagsan ay ula shaqeeyeen laamaha ammaanka mar labaad iyo mar saddexaad shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay bannaanka u soo baxaan ee aanan la sii fiirsan argagixisada nolola dirirka ah ee diidan in qof soomaaliyeed uu noolaado waa dareemi kartaan maanta ay maalin jimco ay tahay in la beegsado boosteejo ay shacabka ka raacaan gawaarida iyo hoteel dadka shacab ay ka qaxweeyaan waa dareemi kartaa halka uu gaasiisan yahay arxanlaawanimadooda iyo sida ay rabaan inay shacabka soomaaliyeed u dabargooyaan shacabka soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka ayna bannaanka u soo baxaan